ma marto murugdaye ogo kol hadiisan buudhan uurkana maxgagan madow soo dhexgalo horay uma marto murugdaye ogo inaatay masuul baan kaaga geli inaatay masuul baan kaaga geli
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wanaagsan akhyaartaana dhegaysataa meel walba ood ku sugan tihiin kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doonno dhegaystayaal qaabka ugu habboon ee loo gudageli karo arrinta ku saabsan sidii dib u heshi- sidii wadahadal miro dhalah loola yeelan lahaa een mas-uuliyiinta maamulka somalilan la baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa dhowaan waxa uu ka dhawaajiyey in dowladdu ay ka go'an tahay sidii wadahadal loola geli lahaa somalilan islamarkaana ay tahay garab ka maqan oo soomaaliya midnimadeediina looga shaqayn lahaa haddaba arrintaasi si aanu arrin wax badan uga ogaano islamarkaana ah, qaabka ugu habboon ee loo gudageli karo aan u darasno ayaa waxaanu barnaamijkan gaarka ah eh, ku marti qaadnay oo nagala qayb geli doona een, brofesor maxamed cumar dalxa oo xubin ka ah baarlamaanka federaalka ee dalka iyo sidoo kale brofesor maxamed xasan doob oo isaguna ah aqoonyahan soomaaliyeed ah, islamarkaana bara ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho Eh, sidoo kale waxaa barnaamijka isna aan ku casuunay aqoonyahan xuseen maxamuud xasan oo loo yaqaano abwaan xuseen dhiqle oo isaguna markaasi ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed islamarkaana ka soo jeeda beelaha ku abtirsada somalilan barnaamijka ayaanu sii gudageli doonaa dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkaas gaarka ah
nawi uma qodne maan kaaga geli kaaga geli
waxaad mujisaba inay bilaha badan samacaashayaan maan kaaga geli inay mukusha weyn waxay maamushaba ku meerayaan maan kaaga geli
waxaad mujisaba inay bilaha badan samacaashayaan maan kaaga geli inay mukusha weyn waxay maamushaba ku meerayaan maan kaaga geli
dadkaan horiyo mucayada badiyo malabkaarlada manfacadsano suuqa meelayaa leh maxaan cunaa maskax gaabana
maska gaabana
maskax gaabana dadkaan horiyo mucayada badiyo malabkaarlada manfacadsano suuqa meelayaa leh maxaan cunaa maskax gaabana
maska gaabana
foog midkay ku dhiiruusan dhayba marin mabikoota abidwe kaa macnuu
uwe ka macluum
foog midkay ku dhiiruusan dhayba marin mabikoota abidwe kaa macnuu
uwe ka macluum
misahaan garsoor maagani bulshada kumaseela yiri ee masala qariban mid jeclaysi iyo musuq lagu arko maamusqaba maskax gaabana mas
misahaan garsoor maagani bulshada kuma seelayiri masala qariba mid jeclaysiiyo musuq lagu arko maamustaba maskax gaabana marwakayd xumay maarixidhikada adna murud kuleed weeka macluum marwakayd xumay maarixidhikada adna murud kuleed weeka macluum kala meel noqdo magac doonaya maskax gaabana
maskax gaabana
madikii lahaa midna dhici isagu kama maaladhay ueka macnuhu
ueka macnuhu
madikii lahaa midna dhici isagu kama maaladhay ueka macnuhu
ueka macnuhu bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum mar kale dhegaystayaal barnaamijkii ayaanu gudagali doonaa barnaamijkana maanta si gaara waxaan ugu soo qaadi doonaa hadduu alleedmo oo aanu markaasi kula socon doonaa wax badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa maalintii shalayta ahayd isaga oo la hadlayay dadweynaha aad u fara badan oo isugu soo baxay fagaaraha weyn garoonka stadio banaadir waxaa markaasi uu ka jeediyey halkaasoo lagu xusayey munaasabadda qarannimada dalkeena soomaaliya markii gobolada koonfureed ay ka xoroobeen gumaysigii talyaaniga isla marantana gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ay israaceen oo ay dhalatay jamhuuriyaddii koowaad ee soomaaliya kun iyo sagaal boqol lixdankii madaxweynaha hadal uu haddaba ka jeediyey munaasabadaasi oo aada u dheeraa dhinacyo badanna taabanayey ayaa waxa uu kaga hadlay arrinta ku saabsan sidii markaasi dowladdani ay u go-an tahay in ay wadahadal dhabaha ula furto jamhuuriyadda la baxday somalilan oo soomaaliya markii hore laisku oran jiray markaas baryii dambeetayna sheeganaysay inay go'day hase ahaatee dowladdu waxay sheegtay inay ka go'an tahay sidii wadahadal dhab ah loola furi lahaa islamarkaana ummadda soomaaliyeed aanay midnimadu ka maarmaynin arrintaas iyadaha ayaanu ku faaqidi doonaa barnaamijkeena maanta iyo sida ugu habboon ee loo gudageli karo iyo waxyaabaha la doonayo in markaasi la maro marka la doonayo in la isugu keeno mar labaad jamhuuriyaddii soomaaliya waxaa doodan ama barnaamijkan igala qayb geli doona mas-uuliyiin iyo weliba aqoon-yahano oo uu ka mid yahay eh, brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka qaranka soomaaliyeed brofesor maxamed xasan doob oo isna wax ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho kuwo ka mid ah iyo sidoo kale aqoon-yahan xuseen axmed xasan xuseen dhilqe oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho joogta waxay arrintaasi eegi doonaan haddaba waxaanu ku bilaabi doonnaa marka hore khudbaddii madaxweynaha gaar ahaan intiineed oo aanu idinka soo koobnay ee ku aadanayd dhinaca somalilan iyo wadahadalka dowladdu ay la furayso inaad ila dhegaysataan dowladda dooda ayaynu gudgal doonnaa bal aan dhegaysanno een, khudbaddii madaxweynaha gaar ahaan intii uu kaga hadlay een, dowladda soomaaliya siday uga go-an tahay wadahadal laba inay la furto somalilan somalilan waa dad walaalaheena ah duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qeybiyey dowladdan diyaar waxay u tahay inay wadahadallada soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqah loo wada fadhiisto soomaali kalama maaranto waa dad walaalo ah waa dad isku dad ah waa dad wax walba wadaaga inaan ummadda soomaali isku soo celinno oo aan isku soo dunno oo aan walaalinno yaa qof walba oo soomaali ah iyo mas-uuliyiintu mas-uuli mas-uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay aniga ugu horreeya oo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed iyo dowladdayda diyaar waxaan u nahay inaan soo celinno wadahadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karnana walaalahayn aan ku gelinno maxaa yeelay waa gacan naga maqan waa garab naga maqan weeye shacabka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa haddaad tihiin cudubdii ummadda soomaaliyeed marnaba ha ogolaaninna dowlad kasta oo timaada in laydinka hor keeno
waa hagaag waxaan filayaa een, akhyaarta qaadadka ku jirtaahi marka hore ka raalli ahaada inay idinku soo dhoweeyo barnaamijka ayay ahayd hase ahaatee xamaasadda barnaamijka ayaa lafrikeyga i qaaday Een, ku soo dhowaada marka hore radio muqdisho iyo barnaamijkan gaarka ayaan ku eegeyno arrintan iyada ah ee gaar ahaan ku aadan sidii soomaaliya iyo somaliland mar labaad loo midayn lahaa oo markaasi sooma- jumhuuriyadda soomaaliya een, halkeedii looga sii miisi lahaa islamarkaana horukaca iyo een, midnimada shacabka soomaaliyeed loo sii adkayn lahaa barnaamijka waxaa ka qaybgelaysa idin sheegay brofesor maxamed cumar dalxa oo xubin ka ah golaha shacabka qaranka soomaaliyeed Ee, sidoo kale brofesor een, maxamed xasan doob oo isna ee, waxbaro ka ah qaar ka mid a ma- jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda ah iyo qaar ka- iyo weliba gobollada dalka qaarkood Ee, sidoo kale baro- ee, aqoon-yahan xuseen axmed xasan oo xuseen dhiqle loo yaqaano ayaa isaguna barnaamijka igala qaybgalaya oo arrintan isna si gaara u faaqidi doona waa idin soo dhaweynaya dhammaantiin waxaan ku bilaabayaa marka hore haddii aan u dhagaysanay een, khudbaddii madaxweynaha iyo gaar ahaan arrintii uu ka hadlay een, somalilan iyo qaabkay dowladdu u- uga go-an tahay sidii wadahadallada ula furi lahayd waxaan ku bilaabayaa marka hore idinkoo raalli ah een, brofesor maxamed cumar dalxa ku soo dhawow brofesore een, waxaad ka warantaa balqaabka ugu habboon ee loo gudageli kara iyo sidii dowladdu ay ay u sheegtay inay dhab uga tahay een, waxa ay ka bedelin karto mowqifkii hore ee- ee- ee- ee midba ee, gooni uu lahaa ee, tii waa muqadas
waa mahadsan tahay muusey marka hore waa idin salaamayaa bahadaraadii muqdisho ee saawada dan tihiin iyo ee, runtii dadka soomaaliyeed ee naga dhegaysanaya gudaha iyo dibaddaba ee, anoo salaantaa lamid ah saaxiibada khadka igula jira ee qaaliga ah ee, brofessor bood iyo maaragtay ee, aqoon-yahan xuseen dhiqle intaba ee, aan idin wada leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu calaykum salaam waraxmatullah Eh, salaanta islaamka kadib eh, marka hore waan soo dhaweynayaa eh, runtii eh, sida xamaasadda leh ee madaxweynuhu uu baaqa ee maaragtay walaaltinimo oo ugu gacan haatinayo eh, walaalaheenna ee runtii somaliland in wadahadal dib maaragtay ee dowladda eh, diyaar inay u tahay inay ola furto Eh, laakiin eh, waxaa meesha taalla eh, xaqiiqadan aan runtii ee aan laga maaragtay gudbi karin somaliland inay gadoodo inay ayaga ee go-aan maaragtay ee heerkaasi gaarsiisan ay qaadato sababihii iyada ku kalifay horta marka ugu horeyso wax badan iyadoo dadka ee soomaaliyeed ee badi ay qaar maaragtay ee inta maaragtay aan ognahay ee ay maaragtay ay ka warhayaan ee laga soo bilaabo ee, lixdankii ilaa iyo burburkii wixii keenay maaragtay inay arrintaasi iyaga ay maaragtay go-aankeeda ay qaataan marka u horeyso in si diraasad ee ku jirto oo hufan ayaa waxaa loo baahan yahay inta dib u heshiisiin aanan la gaarin horta dadka ee mudan ee laysdhihi karo yaa taladaas iyo arrintaas nimankaa walaalaheena ah ee iyaga ay maanta ee ay go-aankaasi inay qaataan keentay wax laga waraysan karaa yaase ehel u ah in lagala tashto oo marka u horeysa intaanan la dhigin ha laiskala heshiiyo oo iyadoo aanan markaa laga baaraan degin aan la qodobaynin oo aanan xalka meesha uu ku jiro aanan la goobin sababta sidaa aanu leeyahay waxay tahay intii aan maqlaayay dowladdii maaragtay sheekh shariif ilaatii aan kusoo jirnay bilowgii imbagaasi markii laga yimido madaxweyne cabdiqaasim baaqiyadan mid isdaba joog ah marka ku dhaqaaqidda hawsha marka la gaaro ayaa waxay ka dhicisoobaysay hanaanka loo abaarayo ee wadahadalladaasi loo aadayo iyo dadka iyo qaabka maaragtay dawladda iyada isku diyaarisa waa arrinta aan rabno wey hanaanka loo abaarayo iyo habka loo gelayo waa hawsha aan rabno inaad inaad inaad noo tilmaantaan ama aad markaa wax ka tilmaantaan hawsha aan rabno weeye hanaanka loo abaarayo waxay tahay Eh, annaga halkan waxaa ku sugan horta inta aanan la gaarin rag siyaasiyiin ah rag aqoon-yahana ah rag odayaal dhaqameed ah oo batalaad oo dawladda soomaaliyeed iyada ee adduunka u bandhigtay inay u joogaan halkaa inay matalaan somalilan haddana laakiin habka lagula dhaqmo marka qadiyad somalilana laga hadlayaa la yidhaahdo waxaad moodaa wax wada tashi ah oo ayaga laga baaraan degay iyaga laftirkooda ra'yi ay ku yeesheen inaanan lagu aadin meelaha laysleeyahay wadahadal baa laga furay waxaan inahay turkiga ayay ka socotay mudday waa waa gartay profesor profesor halka waa kuugu jira insha allahu tacaala waa gudugal doonaa jawaab aan ku dhamaysaan halka aan ku maaragtay ugu halka nimaado halka halka dib aan u geli doonaaba halka dib aan u geli doonaa waxaa filan afka hore Marka barkad procedure wax weliba process bay leeyihiin ee marka la samaynayo carabta waxay tidhahdaa al qabla al- al- qabla almusaalaxa musaaraxa intaanan la aadin dib u heshiisiin warhadal baa jira horta marka ugu horeysa yay khusaysaa qadiyadda oo dadka lala hadlayo waa kuma inta yaa ka jooga inta aanan la boodin ee aanan turkiya la aadin oo aan istanbul iyo meelo kalea lagu soo shiraya aanan la dhihin horta in lala tashto horta la sameeyo odayaasha dhaqanka halkaa jooga ee ayaga wax ka soo dhisay xildhibaanada ee annaga baarlamaanka nagula jiro kuwa senatoorada ah kuwa wasiirada oo ayaga la yiri dadkaasaad matalaysaan aqoon-yahanada halkaan joogo waxaan sidaa aan u leeyahay in badan oo halkaa joogtay oo midnimada ku mintinaysa ayaa carootay ayaa qadarin la-aan iyo wadatashi la-aan iyo tixgelin la-aan oo buubaa ugu dambeeyay ayaa halkaan ka tegay ina samatar baa ka tegey jaamaca qaalib iyo waxay ku dambayn doonaan iyo caydid ilka xanaf garan mayno dadka odayaasha magaca le ee kii hadda ugu dambeeyey ee maaragtay maxkamadda sare ee madax uu ka ahaa ee iidle rag baan aan soo saarnay waa dad baan waayahay madax ku profesor yeeshay oo heer wasiiro profesor ma gaadhay, waxay dabada heer wax naga sii wasiir sidi waaya dad kala Marka kuwa kala kugu dadkaan jira lala profesor oo qorshe laga helo ayaa mudday waayahay waxaan profesor jeclahay. Horta marka profesor hore- dalxa wax yar rukaaya halkaas iigu sil halkaas iigu sil- talooyinkaaga waa wanaagsan waa usoo noqon doonaa Eh, profesor doob may maqlaysaa profesor maxamed xasan doob profesor maxamed xasan doob waad mahadsan tahay sida aad igu dulqaadatay eh, adiga iyo xuseenba Eh, waxaan rabaa iyo weliba profesor dalxa oo isna arrin fiican ka hadlay oo arrimo badanna ka dhawaajiyey waxaan jeclaan lahaa bal arrintan madaxweynaha eh, dowladda federaalk ee soomaaliya uu ka dhawaajiyey ee ah in wadahadal dhaba lala furayo somalilan aragtidaada ku aadan marka hore adoo iisoo koobaya bismillahi raxmaan raxiim salaanta saaxiibkeedaan la qabaa waa idin salaamayaa iyo dadkan dhegaysanaya iyo kuwa een, gudaha jooga iyo dibadda joogaba intaa kadib iishuugan ama mawduucan somalilan dib u heshiisiinta horta ugu horeyn madaxweynaha waa u mahad celinaynaa inuu mar marka ugu horeysay uu si hadar la-aana ugu dhawaaqo in somalilan inay soomaaliya kusoo biirtay ay muhiimadda ay leedahay uu ku yidhi waa garab naga maqan waa garab naga maqan dee qofku laba garab uu leeyahay hal garabaa meesha taaganaan u qaatay aniga arrintaas muhiimadda ay leedahay wuu sheegay Een, laakiin mar waliba ilaa cabdiqaasim ilaa maanta way socotaa arrinta dib u heshiisiinta somaliland iyo soomaaliya Een, somaliland een, runtii waxbay ka gadootay waa gadootay waxbay ka gadootay ha ahaato caqabad ama problem ka soo abuurmay lixdankii ilaa dowladdii kacaanka aheed oo special siddeetan iyo sideedii iyo sagaalkii iyo sagaashankii iyo sagaashan iyo kowdiiba een, gadeedkaasi bayskiisu waa halkaas een, waa muhiim waa ku raacsanahay saaxiibkeen in arrintaasi ay muhiim aada iyo aada u tahay madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay waa garta waxaan laakiin dhihi lahaa een, istaraatiijiyada lagu wajahayo arrimaha dib u heshiisiinta ayaa ayaan ayaan ayaan ahayn kuwii saxda ahaa because hadday yihiin sagaal iyo toban sano waxaa laga gaari lahay xal ayaa la gaari lahaa marka anigu waxaan isleeyahay arrimahani waa arrimo runtii u baahan somalilandna shalay midnimada ayagaa keenay haddana way gaduudayn way la laabteen waxa ku kalifay waxaa keeni kara nin siyaasiyi ma keeni kara waxaa keeni kara duubabkaa keeni kara intellectualkaa keeni kara aqoon-yahanadaa keeni kara in shi bre brenemariya la qabto horey dhac shirar ah oo lagu diyaarinayo dadka in la qabto laakiin siyaasaddu ay noqoto midda ugu dambayso arrinta shilani kixi doonto final decisionka gaaraysa ayaan qabaanay waa gartay waa yahay oo halkaadaas iigu sin waan kugu soo noqonayaa ee waxaan rabaa isla su-aashaas ku aadan sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uga dhawaajiyey ee in maragtaayey ay soomaaliya uga go-an tahay iminka ama dowladdan ay uga go-an tahay in wadahadal dhab ay uga furto somalilan oo ay ku- uu ku tilmaamay walaalo iyo garab ka maqan soomaaliya eh, sida u arko een, aqoon-yahan xuseen een, axmed xasan oo ah eh, eh, weliba abwaan soomaaliyeed xuseen dhilqe waxaad u maqlay- waxaan maqlayaa- waxaan- waxaan filaya inaad maqlaysa xuseen
si fiican tamaamka marka ugu horeysa adiga iyo profesorada weliba profesor dalxa oo aanu saaxiib gaaran nahay intaa kadib madaxweynaha waan dhegaystay hadalka marka la leeyahay aad buu u macaan yahay laakiin sida dhanaa loo baahan yahay somaliland iyo soomaaliya siday isugu iman lahaayeen nagilaan wadadeedii waan lahayn wadadeedii way khaldan tahay waxaweynayaa soomaaliya waxay ku maamaadaan miday kolkii lama dhayo hobse ee xaqiiqada ee jira la qaataa maanka gaariga lahaaba allah u naxariistay waxaa ku jiray hadduu duba waatay amba maanka daba dhago nimudaasna kala cilayda daramaya magadi kala furan waalay somalilan oonan af laga yiri iyo riwaayad beebeena laguma keeni karo lixdan kiilo dalalnimada keeneen bal maanta ma heli kara inaad daga daga maanta oo uu calanka qaado ku wareejiyo sidaa ay iga muuqato wadooyin badan baa khaldan ma foga dadku laakiin koonfur baa wax badan ay ka khaldan tahay hadda waxaa badan ay ka khaldan ilaa iyo halka sidaa la khaldaya meel kasta waxaa lagu xarmayaa saddex iyo tobankii ilaa ee asweela gobonimada dhaliyo annaga nabada saddex iyo tobankii ilaa asweela gobonimada mana anaan aqoon Eh, eh.
koonfur bay u baahan tahay Eh, Xus- Somaliland xasilada aan laga Xuseen- tahay.
Xuseen- Xuseen- Dadka alla ogo. Xoog.
xuseen mahmo xuseen waad mahadsan tahay xuseen waad mahadsan tahay ee, arrintaas ee, gobonimada iyo sida loo dhaliyey iyo waanu ee, dooda qaybaha dambe aan siin doonaa laakiin hadda waxaan rabnaa bal ee, ma- madaxweynaha iyo ee, olahdiisaas ku aadanayd sida dowladdu ay uga go-an tahay in walaalaha lala furo ee, somalilan oo oo Uma sheegin walaalow madaxweynuhu dee wuu hadlay, wuu sheegay, laakiin sicirkii ha ku daro, ha ka dagaalin, waxa wuu xil rabaa.
waa yahay ee, Ku dheer.
wa- waa gartay waxaan kaa rabaa markaas adigu waxaad ka soo jeedaa gaar ahaan weliba somalilandaa ka soo jeedaa sida noo mu- eh, sida aan si- ka warqabo eh, wax badan aad og tahay waxaan jeclaan lahayn bal inaad nagu kordhiso waxyaabaha la doonaya in lasoo maro ee qaldan inaad saxdaan bal bal inaad sheegtaan
Waxaan- waxaan idinku kordhinayaa oo idiin sheegayaa walaalow madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka, jabanada ciidamada, oo dhan waa wada koonfur. Hal shaqsi oo wuxuuyo meel laga dhigo ma jirto. Farmaajo hadduu uu sheegayo, waxa ka bedelo wasiirada xataa la siiyaa waa gureysii. waqooyi geesiida loo magacaabaa hogaamada ciidamada waxba kuma lahatoo kale wax badan xukuumadda hadda soo associate walaalaheed waa hagaag waa waa aad baan kuu fahmay aadan kuu fahmay xuseen waaya profesor dalxa may maqlaysaa absolutely aad iyo aad profesor waad maqlaysaa dooda een, xuseen oo saaxiibkaa gaar ah siduu hadda uu sheegayay wuxuuna ka soo jeedaa weliba een, beeraha somalilan ku abtirsada een, waxa uu ka dhawaajiyay arrimo maaragtay aan filayo in ay waxyaabaha eh, daaweyn kara arrintani ay tahay sida hadda uu sheegay inkastoo hadda een, awood qaybsi iyo qaab waxa hadda loo dhiga aan garanayn sababtoo ah qolooyinka een, maamulka halkaas ka jiray gooni uu taagan yahay inta hadda waxyaabaha laga bixiyana sida muuqatahay waa ama ka war wada qabnahay waa in lagu sii celiyo walaalaha muugii hadda awood qaybta rasmi ah oo dowladdu ay qayb rasmi ah siisay welima aynan maqal een, iyo waxyaabaha uu tabanay bal arrimahaas adoo soo koobaya iyo siday wax yihiin
Eh, mudday runtii barnaamij aad iyo aad u mug weyn oo baaxadiisa leh ayaa eh, runtii aada soo bandhigtay Eh, waktigana sida aad u koobaysa runtii iyo isma qaadan karaan laakiin waxaad ka dhadhansan kartaa labadii maanta ee ee saaxiibay iga horreeyey ama barsoor doon ha noqdo ama saaxiibkay cise dheglow aqoon-yahan oo waqooyi ka soo jeedo oo weliba dadkii dhaqanka markii xildhibaanada la dhisaayay la magacaabay senatoradii dhabkii ugu muuqday ee runtii dawladdan inay wax ka dhisaan ee uu qayb ka yahay iyo in kaloo aanan badi dawladda badi aanan warba u haynin laakiin ee xamaasadii ku yimaadeen laftirkooda sii liicayso ayaan xog ogaal unahay dadka hadday siyaasiyiintu kala xihan yihiin shacbiga soomaaliyeed aqoon-yahanadooda ma kala xidhna bulsho ahaan ma kala xidhna odayaashoodii dhaqanka ma kala xidhna albaab keliya ayaa la garaacaya oo kan siyaasadda sida uu sheegay waan la qabaa walaakii uu saaxiibkayga ee doob u yiri iyo walaa saaxiibkayga dikle waa arrin taagan ee dawladdu halkaas weji ay wax ku raadinayso wax ku hagaagi maayaan bulshadan waa bulsho ballaaran waxa ee laga tirsanayo koonfur ee dhammaanteena na wada hareeyey oo magacaa koonfur ma artay saameyn ku wada yeelatay waxa dadka sameeyey iyo sida ay wax u sameeyeen waa laysla wada ogyahay ee ankiga xataa koonfurta naftirkeeda ee dulmiga ka jiro cidina ma mooga ee maanta waxa somalilan ay ka tabanayso intaa iyo in la mid a ayaa kuwa koonfurta laftirkooda ku nool oo qaba ayaa laakiin soomaalida isma waraysato dadku ha la isu furo ummaddu ha wada hadasho markaan aan ku leeyahay aqoon-yahanada iyo senatarada ama xildhibaanada ama odayaasha dhaqanka inta inta nala joogto waxaan ka qaadan karnaa fikrado sida hadda xuseen uu ka dhawaajinayo haddaan aniga aan la soo boodo oo aan idhaahdo laba wiiloo somalilan ka soo jeedo oo wasiire ah ama laba xildhibaano oo maaragtay somalilan ka soo jeedo istanbul ha loo diro oo halkaa ayagoo u qodobaysan somalilan siyaasiyiintooda inta aan soo aragnay cabasitiga dadka ayaga ay soo diraayeen iyo aqoonta iyo waxa ayaga ay rabaan inay kala hadlaan dawladda siday ugu qoran yihiin ilaa baan kugu dhaarshay annaga nin iska dhaafe somalilan iyo inuu ka hadlo ama inuu ka hadlo maaragtay ee arrimo kale ee ka baxsan maaragtay ee koonfur nin maaragtay afgooya aw dheegla inta udhexaysa xaaladooda xataa aanan qiimayn karin ayaa hadda ka hor waxaa dhici jirta in la yidhahdo orod maaragtay ee somalilan kala xaajow wadahadallada ee maaragtay oo gaarsiisan tan iyo lixdankii cabashadooda iyo gocashadooda dawladdu waa inay la timaadaa istraatiijiyad waa inay la timaadaan qorsho waa inay la timaadaan nidaam oo ay dadka kula hadlayso qof welibana meesha uu ku aadan yahay waa inay siisaa waa inay raggooda guurtida ee xagga ay leeyihiin waa inay u diyaarisaa raggii la hadli kari lahaa waa inay aqoon-yahanadooda dadkii la hadli kari lahaa waa inay diyaarisaa waa inay bulshadooda dadkii ayaga ee dhexgeli lahaa ee keeni lahaa markaa kadib siyaasiyiinta laysla wada aado waana jeclaan lahaa ugu dambayta marka sida dawladda kenya waa isoo jiidatay ee mucaaradkooda iyo madaxweynahooda ee habeen dhaweyd ee ayaga ummadooda ay soo bandhigeen in ay ku khatimaan markaa marka laisugu keeno maaragtay madaxweyne farmaajo iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo iyo madaxweyne muusariya si wanaagsan waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay waxaa jirta midda kale arrinta kale ku aadan aan alkaan ka gudubno arrintii soo jeedintii madaxweynaha iyo sida dawladdu ay ugu go'an tahay arrintaas iyada inay u gudagasho waxaa jirta dood mar walba taagan oo dhinaca somalilan ka timaada oo in badan maamulkii soomaaliya soo maray militariga ahaa oo aan ognahay in wax badanna qabtay wax badanna ay ka dhaceen qofka hadduu shaqaynayana waxna waa qaldaa waxna waa saxaa marka dhibaatada halkaas ka dhalatay ma ahayn mid u gooni ah bay yidhahdaan dadka soomaalidu in badan waxay yidhahdaan wax somalilan keliya u gooni ah ma ahayn in badan soomaaliya o dhan baa la qabtay arrintaas iyada ah xuseen mar walba way soo noqnoqotaa doodiinu maxaa intaa keliya ku koobay waxa waxa weeye xuseenow waxaa jirta arrin soo noqnoqota oo dooda somalilan ku aadan oo ah maamulkii militariga ahaa ee dalka ayaa in badan dhibaato u geystay waqooyi soomaalida badankeedna waxay qabtaa in maamulkaasi uu ahaa mid wax badana qabtay wax badana qalday laakiin dhibaataduna ay ku dhacday soomaalida inteeda badan oo dhan oo aan cid gaar ah loo nisbay karin inuu dhibaato u geystay marka dooda noocaasa oo adinku mar walba taagan sidee looga gudbi karaa maxayse tahay والله وصلوا سامي أنا ما يدرك فكرتها كذا فكرتها سواء هنا كنا حكومة الملكية غير سومالية هذه الحين لما تنتو فايدين بلا ما يشافي بس أي كذا فلوس أنا حالي فاهمني واحد بلا بروك ولا واحد بلا بروك في سومالي واحد بلا ما في شيء يمكن وانا أيه واحد بلا تجيب تيجي لكن ما عامل شيء وعامل شيء wax kale oo badan oo ka dambeeyay ay calaayeen xukuumadii ka dambeeyey ilaa ay cabsi ka soo qaad waxa weeyaan in yaro cali khaliif dareen sanad iyo wax yaro qaadan minister ahaa ayaa waqooyiba looga tiriyaa waqooyi midda kale waxaa la yidhahdaa awoortaysi beeleed beelta dillay adaa la raaciya annaga baa la raaciya ilaahay baa kugu dhaafay kursiga dilla siiyey ee sanadka ah ama xilka ulusiyaasi waa ma jiro waxaa u aqaanaa miisaanka marba labada reer lagu awoodaya leedahay fiyawiyo waxay ku xaqaaqa dhabta aan kugu soo baadhacdo baxasha runta aan laga eego afar nin oo koofur ku gaboobay oo aan warkaan wuxuurin yaa lagala xaasoomin dadka arrinku ka go'o ee salka u ah ee buhda u ah alla abaaro xukuumadda hadday u sheegayso hadday ka dhab tahay ha u diyaargareeyo inay wareejiyaan calanka hargeysa ka xidhaan farmaasiya khayre nineteen sixty six sidii maxamed xaaji ibraahim xijaar iyo gurubkiisa u keeneen hargeeya caasimadii janaladii madaxweynihii madaxweyne sakina taatay intaba maanta xanaankiisa ku qaatay hadii hadday u sheegayaan oo ay dhabka tahay haddii kale madaxweyneesa madaxweynuhu khudbad maxaa wuu jeedin karaa wuuna ku hadli karaa laakiin ha laga dareeyo soomaali ha la raadiyo seeda kala koonfuri si kala qaybisay koonfuriga qoolleedahay ma galmudug baa la saamixay maanta mise koonfur dambeed waqooyi iyo koonfur aynu ka garaanu galno waxaa kaloo naga joogta haddii kale hadii alla kala carayiyo allay baday iyo warkaala iyabaa kasoo dhiganayaa isteediyo maxabuudu tahay aan abaarno ee xaqaaidka dhabtaa
waa gartay waad mahadsantahay xuseen aad waad mahadsantahay xuseen brofesor doob waxaan ku weydiin lahaa waad maqlaysaa dooda xuseen m- suurtagal ma tahay madaxweynaha iyo een, een, hoggaanka raisal- ee, ama ra-iisul wasaaraha ee, dowladda federaalka ee soomaaliya ama hoggaanka guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya maka suurtagal ma tahay ma ka tahay in maaragtay ay inta qaadaan sida xuseen uu sheegay ee baashu ay geeyaan magaalada hargeysa oo eh, qaabkaas lagu dayo
Een, horta waa waa mahadsan yihiin ma rabo anigu inaan inaan power sharing iyo sida qaladaadka ka dhacdhacay iyo inaan ku meeraysano ma rabno arrintu waa arrin dib u heshiisiineed Een, waxaa muhiima in xaqiiqda laga abaaro warka afka laga leeyahana baraticaali loo bedelo anigu horta waxaan qabaa in aan loo furo bahasha in la furo hadda way xiran tahay siyaasaday u xiran tahay in siyaasada laga madax baneeyo saysaska ugu horeeya ama wejiyada hore wejiga koowaad iyo wejiga labaad iyo wejiga saddexaad in siyaasadu ay ka baxda meesha siyaasadu ay noqoto wejiga afraad ee lagu soo xiray waxaan qabaa duubabka in laysu gacan baneeyo dowladduna ay facilitator u noqoto waxaan qabaa xildhibaanada wax ku oolka ah ee soomaaliyeed iyo xildhibaanada kale in laysu gacan baneeyo dowladduna ay ka noqoto facilitator Een, waxaan kaloo qabaa aqoon-yahanada in in laysu madax baneeyo facilitatorna ay dowladdu ka noqoto Een, sidaasna dialoga lagu galo Een, tanasulaadaana la rabaa haddaa la tanasulin haddii maanta somaliland ku imaanayso in khayre iyo farmaajo ay iyo iyo iyo iyo iyo mursal ay ka degaan hargeysa hadday ku imaanayso waa isleeyahay wax bareeshar badan way dejinaysaa hadday tagaan waa isleeyahay laakiin arrinta dhabtahi waxay tahay waxaa arrintaani arrin u baahan waayo guddiyo farsamo arrin u baahan in la dhaabeerandiriyo in dib loogu noqdo waxa lagu heshiinayo ayay u baahan tahay marka waa isleeyahay waa la bareeraa Een, sidii ninkii la dhahayay ii sheeg allaha u naxariistay anwar saadaad oo ugu bareeray can david in loo bareero waa la rabaa waa la ha loo bareero yacni yahuudi firimnahayn in can david ou imaanayo anwar saadaad inuu imaanayo maalintaas lixda qofaa ku dhimatay baalayaashaa la koray guryaha iska daaya aa la koray si loo arka wiis anwar saadaad anwar saadaad suu u yaallaa si loo arko iyo geesinimada oo waa waa gartay aad u mahadsan tahay brofesor marka maanta waxay u baahan tahay arrintaani ficil ay u baahan tahay siyaasadda quufulana mar waliba jugjug meeshaada jooga ee nin waliba kursigiisa ku fadhiyo anigu somaliland waxaan qabaa haddii loo tanasulo somaliland hadday soomaaliya ku soo biirayso in madaxweyne la siiyo xataa waa qabaa laakiin heshiis ou dhaco dadku iscafiyo laysdhex galo process ay ku timaado aada u mahadsan tahay brofesor doodaadu waa caddahay waxaan rabaa inaan eego dhinaca brofesor dhawaxa waxaad ka mid tahay brofesore een, xubnihii baarlamaanka federaalka ee soomaaliya dowladdan federaalka ah mas-uuliyiinteedii ayay ku jirtaa mar haddaad baarlamaankeedii ka mid tahay een, arrintaas haddii haddii haddii hadda lasii martaye lasii ambaqaado oo wadahadalku uu sii socdo ugu dambayn suurtagal ma tahay haddii ay ay noqoto sida hadda su-aashii aan weydiiyey ee brofesor doob in lagu xiro een, madaxda federaalku inay halkaas yimaadaan Eh, suurtagal ma tahay inay tagaan maadaama dowladdan xubin ka tahay maada- baar- baarlamaankeedii
Ah, wax dhibaata oo oo runtii eh, hadda eh, isfaham la-aantaas sababaysa mooyaane eh, haddii maanta eh, madaxweyne farmaajo ama guddoomiyaha baarlamanka eh, mudane maxamed mursal ama eh, ra-iisul wasaare khayre eh, ay maanta maamulka eh, hadda xagga eh, runtii ka talinaya ee uu madaxweyne ka yahay maaragtay madaxweyne muse bixi hadday iyaga inay isdhaafsadaan booqasho malayn maayo wax hadda maanta ee dadka shacabka oo maanta ayaga isu ooman ee aan iyaga dhex oolin wax dhibaato ah ee inay iyaga maaragtay la kulmi karaan wax caqabada awalba ummaddan siyaasi baa isku diray siyaasi baa kala fogeeyey siyaasi ayaa maaragtay ee cadaalad darro iyo dulmi iyo mushkilad isaga iyo sadbursiino wata ayaa ummaddan kala fogeeyey caqabadaasi keliya unbaa hortaagan mooyaane ummaddani waa dad haddaba wada walaalo ah oo iswada dhexgal ka dhexeeyo oo wax weliba ee maanta xagga iyo xagga kuwa koonfur ka baxay baa waqooyiga ee ku nooloo degmo kasta iyo tuulo kasta joogo halkaanay maaragtay kuwa waqooyi asala ee kasoo jeeda ayay joogaan walaala la wada yahay xidid baa la wada yahay dhammaan maaragtay dadkan dad isdiidan maaha laakiin dad siyaasi isu diiday ee dhexdhigay mushkilada haddana ku awrkacsada ee maalin walbana problemka sii badiya waa xagga siyaasiyiinta markay ayaga is arkaanna isu qosla oo waxba adiga aad moodid inay dadkana maalin ee ayaga wax isyiri dhihi maysid aniga waxaan joogay jibuuti oo lagu qabtay maaragtay af soomaaliga maaragtay maalintii loo dabaaldegayo ee maarya ka gaadhay madaxweyne xasan guur maaragtay cumar maaragtay maaragtay ismaaciil cumar geele uu qabtay habeenkii waxaa ka khudbadeeyey meesha madaxweyne xasan sheekh waxaa ku soo dhoweeyey sidaas oo kale ee maaragtay madaxweyne siilaanyo oo markaa somalilan ka socday shantii soomaaliyeed oo af soomaaliga ku hadasha ayaa waa la isla qabeynayay waa la isla wada quraacanayay nin walbana titlkiisa loogu yeerayo ilaahan guud aansha marka soomaaliya lasoo aadan nin walba dayaaradiisa midna xamaray soo aaday midna waxay soo aaday maaragtay hargeysa oo annaga maaragtay dadkii meeshir kasoo qaybgalay midna awood uma lahayn inuu hargeysa ku dego oo siyaasiyiinteenii dadkii kalena maaragtay halkaasi laakiin ummaddii inta la isla wada saarnaa dayaaradda waa la sheekaysanaya waa la kaftanaya waa la qoslaya wiilashii yaryaraa iyo dhalinyaradii hadda dhalatayna waxaa ku abuuran waxyaabo fara badan oo ayaga lagu tallaalay iyo waxyaabo fara badan oo dadkii kale ayaga wax go-anaya iyagana ay meel la fadhiyaan waxaan wax weyn maaha laakiin iyadoo ujeeddo badan ay tahay markii horeba wax loo kala qaybiyey shantii ee ay meesheeda tiilay haddana haddiiba fadanaal xataa la qaadanayo koonfur iyo waqooyi way ahayd haddiiba laba maaragtay nidaam isu yimid oo walaalo ah oo wax isku darsaday laakiinna waa laga sii badiyey maanta meesha ay wax kusii socdaan waqooyi unbaa loo jeedaa iyo somalilan wallahi inta kale ee isduubaysa ee isqarinaysa ee ayaga maamul goboleedya la baxay ee shidadooda ayaa kasii dhibadnaan doonto haddii somalilan la aado xataa iyada ay maanta ilaahay garto inay kasoo laabato waa mahadsanta profesor arrintan ku ku saabsan eh, su-aal kalaa jirta oo aada la isu weydiiyo waxaa jirta wadahadal haddii la geli lahaa qolo walba way doonaysaa en so- hore- horena wadahadadan way u bilowdeen inkastoo ay maarataye aanay si eh, halkii loogu talagalay gaarin hadda dib ayaa la rabaa in barka looga jafo waxaana jirta arrin ku aadan eh, dastuuro ay qolo walba u qoran oo mid walba muqadas kaga dhigaysa halka ay taagan tahay oo ah eh, midnimada somalilan mud- eh, midnimada dalka waa muqadas eh, guud ahaan soomaaliya iyo qarannimada somalilan waa muqadas arrintaas iyadaa sidee looga gudbi karaa professor doob
runtii arrimahaasi arrimaha dagaalka hurinayay ka mid yihiin muqadas waxaa ah midnimada soomaaliyeed hal labaa qodanna waa rabaa inaan inaan siyaasiyiinta soomaaliyeed la sheergareeyo iyo inta waxgaradka lixdankii waxaa lagu shaqeeyey wax la yidhaha jareyd soomaaliya soomaali weyn dowladda kacaankana way ku shaqaysay dowladda shigilkaahina way ku shaqaysay burburkii mirihii ka dhashay haddii la rabo in soomaaliya la kala googooyo oo shantii sudaanka iska dhaafee in labadii loo kala googooyo lix fikir fiican ma aha bal horta haddii siyaasi inuu rumaysan yahay in maanta stadiadii iyo somalilan iyo ay dalal xuquuq lahow go-daban xuquuq waa leeyihiin constitutionkooda gooniya lahoo dowladnimadooda lahoo golahooda baarlamaanka lahoo wasiiradooda lahoo madaxweynahooda la hadday noqdaan yani meesha waxaa ka dhumaya fikirkii soomaali weynaa dhumaya soomaaliya laysuguma keeni karo fikirkan lagu kala googoynayo soomaaliya soomaalidii lixdankii labadii british protectorateki ingiriisku gumaysan jiray iyo talyaanigu gumaysan jiray in la kala googooyo maanta ay lix sectors noqdaan iska dhaa l f d iyo iyo iyo iyo iyo aniguna waxaan lahaynba jabuuti oo jaa-on liiri xornimo qaadatay l f d du hadda federationka ethoobia ku dhex jirta keliga shanaad soomaalida ethoobia iyo l f d o ayaduna hadda kenya ku dhex jirta meeshii kuwaa laga ooji lahaa in maanta in lasii kala jejebiyo wixii hore waa waxa ka mahadsantahay wanaagsan in la raadiyo muqadiska in lagu sheego midnimada soomaaliyeed waa muqadis in la yidhaahdo laakiin aan la dhihin eh, gurubkaas waxay wataan waa muqadis inaan la dhihin dadka saas laguma laguma heli waa karo mahadsantaha professor doob ninkaygaada xuseen dowlad qadaawime waa isaga oo aqoonyahan soomaaliyeed ah oo weliba somaliland ka soo jeeda dooda lagula jira waxaa weeyaan een, aqoonyahan xuseen axmed xasan xuseen dhiqle waad maqlaysaa arrinta ku saabsan iyana een, isla su-aashaas aan weydiiyey isla su-aashaas aan weydiiyey professor doob ee ku aadan eh, taydan waa muqadas midnimadii dalkana waa muqadas sidee maaragtay laysu waafajin karaa oo wadahadalkii ilan iyadaa mexnad ku ah sii socoshadiisii iyo qaabkee laysaga looga gudbi karaa oo laysaga iman karaa arrintaas iyada ah
soomaaliweyn wax ku goysaa soomaaliya soomaaliweyn ayay wax ku goysaa waana aaminsanahay laakiinse walaalow sidii la isugu keeni lahaa ayaa dee la doonaya in wadadeedu wanaagsanaan raacdo balhana waxa kaloo aan kusii taxkiirinaya ku raacsanahay in la siina siifamaka kale xisbiyada dadka aan waxba u dhaxayn dadku waa dad walaala ah isdhexmaaya waxa kaloo ku birin afeeb qaba ah xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha inta xildhibaanada waqooyi ka soo jeeda iyo wasiifada howlaa loo kulananima taacdiinaa jooga dad kale oo aqoon-yahanaa wax ka gooya waqooyi baa jooga ha loo furo albaabada hal halaga waraysa sidii wax laisugu keeni lahaa waxbay ka gooyaan anigu dad badan oo u masaa'ilaayo arrimaha gudaha wasiirka ah kuwa badan baanu isku xidhan lahay waxyaabo badan baanu ka walaalhisanaa waa gartay waa aad baan ku fahmay xuseen xuseen waa ku fahmay eh, gebagabadan ka dhigan doonnaa iyo maaragtay xalka Eh, waxaan jeclaan lahaa inaan soo eh, waqtigii oo aad nooga sii dhacay darteed een, arrinta ku saabsan eh, xuseen haddaan kugu soo celiyey weliba adiga een, mowqifkii dadnimada lahaa ee soomaalinimada lahaa ee raganimada lahaa ee ay qaateen raggii maxamed xaaji ibraahim cigaal la socday iyo isagaba ee keenay eh, maaragtay eh, midnimada soomaaliya maxaa hadda diiday maxaa iska bedelay soomaalidii miyaan soomaalida ahayn ma somalilandaan somalilandtii hore ahayn sidee wax u jiraan
waxa weeye horta walaalow dalka jiilkii hore waa isbedelo adigu maaha horta wax raggii laakiin waxba hortooda inama dhexeeyaano waa in konfutanaasul badan looga sameeya Mm.
waa in la soo jiitaa shey waxyaabo muhiima loo magacaabo ummadda waa la soo jiidan karaa dadku meesha waa ku wadan yahay haddii ay rabaan wax wanaagsan oo uma magacaabo dadkeeda hooday soo jirinayaan walaalow waxa laga bedelo ayaan leeyahay madaxdu wax badan ha bedesho soomaali ha isu soo jiido walaaltinimo ha la sameeyo walaal ugu sheego gaariyo hadduu dubo walaalkay ama maansha kala tago waa hadal oo loo afka laga yidhaha waxa maahay wax badan xukuumadda ay hadda gasho wax badan hadda xukuumadda meesha iskaga soo yaaco afarka siyaasiga waxa ma sheegayaan laakiin wax badan ha la bedelo xuseen arrin kaloo waxaa jirta iyana dadku ay aada isu weydiiyaan Eh, raalli ahow eh, khyaarta kale raalliha adeen waa gabagabayii waa xalkan siin doonaa waxaan jeclaan lahaa bal xuseen inaan xoogaa ka boganno asigaa in badan dhinacaas ka soo jeeda oo waxyaabaha xaggaas maaragtay eh, ka imaan kara xuseen waxaa jirta arrin ku saabsan een, eh, soomaaliya waxaan nahay dowlad deris ah etoobiyana waxaan nahay walaalo arrinta noocaas ah dad badanoo soomaali ah aad bay u dhibsadeen dhinacaasna way ka timaadaa qaabkee looga gudbi karaa soomaalinimadii walaalnimadii iyo dadnimadii loo soo celin karaa xuseen waxaa- waxaa loo soo celin karaa walaalow horta uu qaldaya qofka caynkaa iyo waa arkay amba in badan baa dhageystay dadka aada uga xunna waana Mm.
waxa weeyaan muxubo iyo kalgacal badan oo loo muujiyo ayaa lagu tirtiri karaa lagu tirtiri karaa kalgacal fara badan iyo muxubo badan oo loo muujiyo Mm.
ha la soo dhawaysto wax badan ha loo ha loo naafiyo tanaasulka waxa loo sameeyo qofku wuu arkaya waxa uu rabo wuu imanaya way iska baaba'aysaa
waa taasina mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay waqtigaan nagu yar aad aad u mahadsan tahay xuseen waad mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa professor dharxa in eh, gabagabadiis eh, ah, marka hore professor doob aan ka hormariyo professor dharxa wuu noo soo gabagabayn doonaa En, soomaaliya runtii waxay soo martay taariikh la yaab leh markii en, xornimada loo halgamayey eh, xaqiiqdii en, xor- markii xorriyadda loo halgamayey eh, waxaa jirtay soomaaliya in ay tanasulaad weyn sameeyeen walaalaha waqooyi xaqiiqdii oo aan la iska indhatiri karin oo ay markaasi xorriyaddii oo ay soomaalida kale kaga horreeyeen ilaa muddo afar maalmood ama shan maalmood ah lix iyo labaatankii eh, juun kun sagaal boqol lixdankii markay xorriyadda qaateen waxay keeneen kowdii julaay een, la- lixdankii waxay keeneen eh, magaalada muqdisho oo ay markaasi si shurulaan ugu biireen En, professor doob dhibaatadaas ee ka- ku keentay nin- ee raggii noocaas ahaa ee dowladnimadoodii iyo een qarannimadoodii xilligaas ay haysteen xaqiiqdii uga tala sulay sidii soomaalinimo loo heli lahaa maxaa waxaa ku keenay inay soomaaliya ma rabno waa ka go'nay yidhaahdaan wax yar ma aha xaqiiqdii maxaa arrintaas lagu xallin karaa sida xaqiiqa sida rab dhabta oo arrinta lagu xallin karaa oo aad isleedahay haddii la qaadana bahaasi waa arrintan waa laga gudbi karaa waa mahadsantahay arrintaas waxaa lagu xallin karaya in koonfurta tansulaad uu ka yimaado koonfurta inay tanisusho waaye shalay iyagoo gobonnimo haysta calankooda samaysan kara ayay soo dhoofeen asay waxay yimaadeen koonfurta magaalada muqdishoy yimaadeen markay yimaadeenna sidkii ay xaqa u lahaayeen iyo soo dhoweyn maysa ka helinin dadka koonfurta iyo berigaa siyaasada jirayay Mm.
waa laga sadbursaday cadaalad daraa ka dhacda meeshaas waanu wada ognahay kadibna waxyaabihii ay tabteen oo koonfura noo geysatay ile dowladda koonfuray maxay ku laheeday magaalada muqdisho magaala marka u heeday eh, dowladda kacaanka ayaa ayaa ku dhacay marka waqooyi waxay u baahan tahay in loo tanasulo waxay u baahan tahay shalay siday ay u keeneen ay u tanasuleen in maantana loo tanasulo midnimada soomaaliyeedna muqadas ay noqoto sidaas darteed Waad waxaa kaloo mahadsantahay.
qabaa farsamada Ah.
farsamada lagu gelayo farsamada dib u heshiisiinta lagu gelayo in laga bedelo arrimaha siyaasadu inaysan u noqonin faydka koowaad waa in la furaa waa in bulshada la isu furaa dadka waxgaradka ah ee soomaaliyeed ee Mm.
koonfurta degan iyo waqooyiga degan ha la isu furo Cool.
marka la isu furo waxaa wax wax badanaa samaysmayo duubabku waxay karaan inay wax fara badan ka dhaadhiciyaan dadka shacabka duubabka iyo shacabku waa isku xiran yihiin siyaasigu mar waliba waa nin madax oo kor jara shacabku ayagaa iska warqaba waxaan qabaa marka siyaasada istaraatiijiyadaasina hala bedelo yaysan ugu noqon hadda si- labaatan sano ay hadda marow haysaa oo sagaashan iyo sagaalka cabdiqaasim markala doortay ayay soo bilaabatay haddana sideed iyo tobanay mare marka waxaan qabaa labaatankan sano ha noo noqoto waayo aragnimo inaan ah, dowladda cabdiqaasim dowladdii maxaan ku yidhahda cabdilaahi yuusuf dowladda sheekh shariif dowladda xasan sheekh eh, madaxweynaha hadda joogo oo oo runtii ku aad iyo aad u- ula ula cataaday ugu baarnigeeyey inuu inuu inuu u muujiyo inay inay inay inay maqnaashaha somaliland inay tahay wax macno ku fadhiya ouna ka garaabayo leeyahay meel kasta waa u tegaa wax kastana waa u samaynaana ilaahay ha u fududeeyo laakiin waxaan qabaa farsamo ahaan ha laga hormariyo Mahadsantahay. aad iyo aad u mahadsan tahay brofesor dhalxa noo soo gabagabay waxaa jirta go-aankaas geesinimada lahaa ee kun sagaal boqol lixdankii ay qaateen siyaasiyiintii reer waqooyi ee walaalnimada ahayd ee soomaalinimada ahayd ee doonistii midnimada ay soomaali weyn ahayd ee ra- raggii ay qaatay oo hadda aad maqlayso soomaalinimadii in laga lagu raadinayo waxaa ku keenay runtii wax yar ma ahin xaggi- sa- qaabka loo xallin karo ugu dambayn adoo soo koobayo laba daqiiqa haysataa keliya oo wakhtigan naga dhacay adoo raalli ah waay muudi waa mahadsan tahay horta waxaan la qabaa dhammaan intii saaxiibadayda ay soo jeediyeen oo hadda eh, professor doob ugu dambeeyey eh, saaxiibkii xuseen ugu horreeyey Eh, aniga aragtida kama dheera intaa waxaan qabaa marka u horeyso in inta laga bilaabo oo gudaheeda laftirkeeda oo maanta baarlamanka eh, uu ugu horeeyo oo shacabka matalo waxaa ku jira xildhibaano oo matala eh, la yidhi maartay eh, maanta eh, shacbiga maanta ee ee- ee somaliland dood ha laga furo baarlamaanka dhexdiisa oo furan oo open debate ah sidee somaliland ee ayada dowladda soomaaliyeed ee ayada wadahadal iyo dib u heshiisiin ee loogu furi karaa golaha wasiirada wasiirada ka soo jeeda sidaas oo kale ha bilaabaano ayagana dood oo u furan oo golaha wasiirada dhexdooda oo ayaga ay ka hadlayaan siyaasiyiinta ee ayaga meesha ee xukuumadda ee magaca ee ayaga ku fadhiya somaliland ee sidaas oo kale senataradu ha loo furo ayagana si la mid ah kadibna shacbiga odayaasha dhaqanka ee inta jooga ee somaliland ka jooga ee soo xulay ee awood qaybsiga wadanka ayaga saamigoodii ee ayaga lagala tashtay ayaga iyo odayaasha dhaqanka ee koonfur ha loo furo do- maaragtay symbosium oo ayagana ee sidee xal lagu gaari karaa sidaas oo kale haweenka ee inta jooga ee somaliland ee kasoo jeeda iyo haweenka Aad- iyo aad dhalinyarada iyo- aqoon-yahanada waxa ka soo baxa ee meesha laga Waqt- soo waqtigaa laga dhacay, professor, dadka adaa armaasa, noo soo koob, noo soo koob, waqtigaa dhacaya.
ayagoo bisil oo laga baaraan degay tan kale waxaan ku sheegaa mudday gabagabadii annaga walaalahayga somaliland sida la sheegay dad sariixiin Mm.
waxa ay qabaan cadaysta waaye laakiin dadka wax uumba uumbeyey annagaana lagu tilmaamaa koonfur maamaan waa leenahay war la uumba uumbeyey way kaxa ka ron in annaga istaraatiijiyadii lagula heshiin lahaa waa in laga wada tashtaa aragtida aniga aan ku biirin karin waa inta ayagoo iyo- lawada bisleeyey la aadaa markaasi midda siyaasadda kama dambaysta aad iyo aad u mahadsan professor Eh, xuseen dhigle haddaan siiyo gabagabadiina adoo qiimaynaya xaaladda labada dhinac iyo een, rabitaanka shacabka soomaaliyeed guud ahaan oo doonaysa inay dadku dib u midoobaan een, xaala- een, mowqif mowqifkaaga kama dambaysta iyo iyo xalka ugu dambeeya oo waa mahadsan yahay labada professor ee Englishda dooda weliba eh, Maxamed Cumar Dafar saaxiib gaar aan nahay Eh, iyo qoyma walaalaasha oo mahadsantiin waxa aan rabaa halka u arkaa in barasha aan xagga siyaasiyiinta u leeyihiin dhaqanka laftiisa badanka laftiisa ama koonfur ha ahaado ama wasiir ha ahaado iyo aqoonyahanka iyo qof kasta oo waxgal ah lagu soo biiriyo adiga loo kala qabqaabo ma foga soomaali ma kala foga mana kala maarmayso wadajir bay wax ku goynaysaa waana muqadas muhiim soomaaliya laakiin laga ambaaro xaqiiqada dhabta ah aan intaina xildhibaanaya wasiirada un lagala tashan waqooyi la daaliyo arrintii loo kula ummadda la iskala raadiyo watuxaan bixiyo wax waliba kuma dhexsanayo siyaasi unba u kala xiran tahay dadki shacabka la kala baadin koobo aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin wahaa kaasi eh, ba- aqoonyahan ama abwaan xuseen axm- xuseen axmed xasan oo xuseen dhaqle loo yaqaano saaxiibkay ah aad baan kuu salaamaya xuseen sidoo kale professor dhalxa iyo waxaa barnaamijka igala qayb galay professor doob oo dhamaan labadooduba ka- midna ka mid yahay professor dhalxa sidaad ka warqabtaan xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya iyo professor doob oo isaguna ah een, aqoonyahan soomaaliyeed islamarkaana bara ka ah een, jaam- mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho ka ka- een, xarumaha xarumaha kule Een, barnaamijkii intaan ayaan kusoo gabagabaynaa dhegeystayaal ee, doodana waxyaabaha ay ku saabsaneed waa la socotaan qaabka eh, waxay ahayd somaliland horteeda intaan dib dambe barnaamijka kaloo kale uu ku midooda nabadgelyo haddii aadan midinin oodan xiran maraga cidi uma maqneen maankaaga geli Mawi uma maqneen imaankaaga geli cidi uma maqneen maankaaga geli haddii aadan midinin oodan xiran maraga cidi uma maqneen kaaga geli cidi uma maqneen maankaaga geli waxaad gujisaba inay midhaha badan ka macaashayaan maankaaga geli inay mukusha wey waxay maamushaga ku meerayaan maankaaga geli
waxaad gujisaba inay midhaha badan ka macaashayaan maankaaga geli inay mukusha wey waxay maamushaga ku meerayaan maankaaga geli
dadkaan horiyo mucyada badiyo malabka arlada manfacadsano suuqa meerayaa leh maxaan cunaa maskax gaabana
maska gaabana
maskax gaabana dadkaan horiyo mucyada badiyo malabka arlada manfacadsano suuqa meerayaa leh maxaan cunaa maskax gaabana
maska gaabana
Bog midkay ku tiiruusan dhayba marin, ma bikoota abid wee ka macnuu.
uwe kaa macluum
Wee ka macnuu. Bog midkay ku tiiruusan dhayba marin, ma bikoota abid wee ka macnuu.
uwe kaa macluum
Wee ka macnuu.
wamisahaan garsoor maagani bulshada kumase la yiri ee masala qariban mid jeclaysi iyo musuq lagu arko maamustaba maskaxkaaba
maska gaabana
Maskax gaabana.
wamisahaan garsoor maagani bulshada kumase la yiri ee masala qariban mid jeclaysi iyo musuq lagu arko maamustaba maskaxkaaba
Mas
adna murudkuneed ueka macluum marwa kayd xumay maarixii dhitada adna murudkuneed ueka macluum
kabsatada gacalka isku maran midka kala fure midka diigle iyo masubada qabiila dhex meerayo kulmuhanaya maskax gaabana Maskax gaabana. Isma kaabsatada gacalka isku maran midka kala fure midka diigle iyo masubada qabiila dhex meerayo kulmuhanaya maskax gaabana maskax gaabana
macaan ciida iyo calankiisa mudan iganaan difaac markastaba intuu ku mid midka cadow ma kala kala meel noqdo magac doonay maskax gaabana macaan ciida iyo calankiisa mudan iganaan difaac markastaba intuu ku mid midka cadow ma kala kala meel noqdo magac doonaya maskax gaabana madikii lahaa midna dhici isagu kama maaladhay ee kaa macnuhu madikii lahaa midna dhici isagu kama maaladhay ee kaa macnuhu